ciyaarista kubadda cagta ayaa ah midda inta badan ah ay xiiseeyaan dhalinyarada soomaaliyeed si isla markaa ay uga madadaaliyaan naftooda xilliyada ay fursadda haystaan halka kuwa kalena ay u ciyaaraan in ay horumariyaan xirfadooda ciyaarista kubadda cagta ciyaarista kubadda cagta ayaa sidoo kale horseedi karta isdhexgal bulsho qaar ka mid ah dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ee ku nool degmada dobley ayaa ka warbixiyey doorka ay kubadda cagta ka qaadan karto isdhexgalka bulsho waxaan ka mid ahay dhalinyarada isboortiska ee ku nool degmada dobley waxay kaalin muuqata uga qaadan kartaa ciyaaraha horumarka nabadda si aan inaba caadiyahayn waxaan ogsoonahay in ummad walbo ay sare u qaadi karto dhalinyaradeeda dhalinyarada isboortiska waa ogdhexaadka u weyn ee deegaan walbo iyo wadan walbo ka deegaan ahaan dobley dhalinyarada waxay kaalin muuqato oga qaadan kartaa ciyaaraha horumarkii nabadda in ay sameeyaan isdhexgal bulsho in ay maxaanku yiraha mitino ay qabsadaan in maxaanku yiraha treenino ay iskugu imaadaan in meesha maxaanku yiraha isbarasho ay ka dhacdo in meesha lagu midoobo sidoo kale isdhexgal bulsho waxay u sameyn kartaa isboortiska in maalin walbo aada maxaanku yirahdaa wiil dhalinyaro aadan horey u aqaanin inaad maanta barato adiga nafsada ahaan way kuu fiican tahay haddii aad tahay nin dhalinyaro oo isboortiska xirfad ku leh oo ku xeel dheer garoonka markaad gasho boqol aadan shalay hore u wada arag aa maanta arkaysaa kadib garoonkii aad ku saaxiibeysaan waad ku midoobeysaan waxyaalo badan oo markii banoonta ay difaacdaa jira oo ah in ilmaha ay isticmaalaan drugs waxyaalahaas oo maandooriyaha ah waxyaalo badan marka waxyaalahaas ka saacidaysaa in oo laga hortago isdhexgal bulshana way taho maanta ma jiri lahayn nin ka imaaday meel kale inuu intuu imaaday dhowli kusoo dhiirado u dheelo waxay kamid tahay nabadda nabaday keentaa baashan waxay keentaa farxaday keentaa kii laga qaaday kii laga qaaday inay walaaloobaanay keentaa waxyaalahaas badanay keentaa waxaana ugu dhiirinayn inaan mar walba dheelina nagu sii dhiirigeliya annagoon lacag qaadanayn saasaa ka mid ah